waa markii ugu horeysa loo magacaabo lix ba iga hore shan ba iga horeysay qofkii lixaad baan ahay oo kaa shantuna rag bay wada ahaayeen dee nin kasta waktiguu iska leeyahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maantana dumar bay noqotay taa waan weliba ku farxaansannahay marwada madaxweynuhu hormood noo tahay ay dumarka shaqooyinka ku hor yaalle aad qaban doonto maxaa kamid a maxaa iskuu qushusa wallaahi shaqooyinku ma yara walaashay haddaan horta ku sheego ta ugu horeysa horta ku dhaqaaqan waxa weyn bilicda bilicda wadanka inaan wax ka qabano waayo bilicda ayaa ugu qurux badan meel kastood martidba xilliga bilicdaada hadday kaa xumaato wadankaaga uu kaa xun yahay oo kate xoogga kaan saarayno hadduu ilaahay yidhaahdo haddaan haween iyo rag ba nahay ee bulshada rayidka waa bilicda wadanka oon nadaafadayno oon wadankeena ilaashano talabaadii noogu xigta hadduu la yidhahdo bishii barakaysneed ee rabadaan taana waxaan jecel lahay wixii ciyaal agoom ah ama tabaalaysan dowladeennuna way gacan qabataa way gacan hayaan annaguna wixii karaankayaga haddaan bulshada rayidka nahay inaan ka qayb galno oon la qabano
runtii qodob muhiimaa soo hadal qaaday oo nadaafadoo kale markii laga reebo kan caawinta bisha barakeysan dhexdeeda agoomaha iyo dadka danyartaa ee kan nadaafada runtii waa qodob aada looga hadlo aada muhiim uga ah ay magaaladu u baahan tahay gaar ahaan caasimadda aad uga baahan tahay marka qaabkee rabtaa inaa loo wajaho see rabtaa in wax looga qabto
kolka waxaa la wadayahay bulshada reedka haddaan nahay waa wada jabuuti oo dhan macarajoodi way ku jiraan kolka horta waxaan la jaan qaadaynaa waa santerviil bilicdu xaggay ka muuqato waa caasimadii caasimadii xaafad kastiba hooyo kasta iyo nin kastiba waan ku wada jirnaa dee waxaan u bilaabaynaa xaafad kastiba sidii aan ula wajihi lahayn ula jaanqaadi lahayn sidaan xaafadihii u nadaafadayno oon u hagaajina ay dowladdeennoo nagu garab gasho inta badan waxaa la yidhaahdaa sheefkaarteyada guddoomiyaasha degmooyinka xaafadaha dadka xukumaama degmooyinka waa dad waaweyn oo in badan xilka iska hayo iska joogay wax badan ma qabtaan dadka in badan waxay qabaan markaad wadiisid in dad dhalinyaro ah la keeno oo oo actifa oo wax qaban kara oo caalamkana la socdo dadkaasoo kale marka maxaa maxaa ka qabtaa dadkaasoo kale maxaa joogeen baa leedahay mise in kuwo cusub dhalinyaro ah la keeno oo oo lala xisaabtamo weliba markaa waxa weeyaan hooyo hadday tahay hooyo way naga khibrad badan tahay kolkasta hadday weyn tahay hadday yartaba xilliga hooyo layidhaha hooyo way weyn tahay yaryarka laguu sheegayna way hoos joogaan oo way la shaqeeyaan talabaadna waxaa jooga suprefeedi baa jira oo kula jooga waxaa jooga maxaa dee xildhibaanadii dowladda hoose oo iyagana inaan la tabtaa ee wax kula qabtaan oka inteedaa wada gacmaha is wada haysanaba bulshadii rayidka iyaan dee wixii aan wadankayaga bilicdeeda u qaban karayno aan u qabanaynaa waayo dowladda lagu sheega waayo waa shicibka waxay ku odhan dowladda waxaana qabto dowladda waayo waa shicibka shicibku hadduu wixiisi qabsan waayo aqalka waa saasku ka dhismaaye dusha waxba kama qaban karaysa oka allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan odhanaynaa inaan isla wada qabano oon bilicdeennii horta aan ka anagu kasoo ka soo baxno wixii naga baaqdana aan dee kolkaa madaxdeena hor dhigno madaxweynuhu wuxuu dhowr jeer ku celceliyaa maxaa iga galeda hala joojiyo oo dadka qof kasta intii waajibka gurigiisa dad ka qaban kara ka qabto marka dadka si see iska kulka in loo in la wacyigeliyo loo sheego qof kasta waajibka saaran muhiimadda saaran mise dad baa ku oran dadka haba la wada gena haba qof kasta qofkii kasoo bixi waaya ama tusaale ahaan dad waxaa jira aan aan damba ka gelin oo madaxweynuhu isagu uu taabtay maxaa iga galayda waa la sheegay wayna nagu badatay maxaa iga galayda way nagu badatay ma garatay kulka waxa weeyaan maxaa iga galaydu maadaaba ay badatay horta shicibkeena waa inu isagu dhexda xidho u dhaqaaqo waa inaa dhexdii xilligu xidho u dhaqaaqo maxaa iga galadii danba u bixi kolkay taasi dhan u baxda kadib kii dee u fawjignaan waaya wixii lagu qaban la qabanayo ama hawshii lagalay wixii u fawjignaan waaya ee de adeeci waaya wadankiisa nadaafadiisa ka ilaalin waaya barfeeyaa jira sheefkaartiyayaa jira sheefkaartiyada horta waa inaa loo sheego laga yidhaha xakan qisaasaaan sameyno waa lagu soo noqday in laga qabta oo sheefkaarti oo sheefkaartiyagina sharaftii iyo naamustii u lahaa ula soo baxo oo ku shaqeeyaan hooyooyinkii dhalinyartiina wada hoos joogaan maxaa iga galeen iyadaa baabi haddii sheefkaartiye ilaa maxaa dowladda hoose ilaa bulshada reedku gacmaha is wada qabsadaan wixii maxaa iga galayle dhan baa la iskaga dhigi wixii shaqeyna shaqeyna kii maxaa iga galaylana dee waa la ganaaxi hadduu ilaaha yidhaahdo xilka saddex sano socod haynaysaa waxyaabaha kuugu waaweyn ee markii hore intaan lagu dooran niyadda aad ku haysa maxaa kamid qorshaha igu qorshaha igu weyn horta waa taa bilicdan kuu sheegay tu kale ma garab dhigayo magar taa xilligan ka soo baxo ayaan dee wixii kale ajaandaankii aan gali karaya bulshada se waxaan uga baahanay garab joog hi iyo hooba inaan isla garab joogsano oo wadankeena quruxdeeda wadanka kigaali oo kale aan gaadhsiino hadduu rabbi ka dhigo